maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo hay-ado samafalka oo iskaaladowya bilaabay ini xirfado la bara dadka habarakay si nolole umaarewaan iyo unkumaarman ka tiirsanaadoowka gargaarka lanfidiyow wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo orimo bulshada koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay inay qorsheey hayeen dadka barakacyaalka iniyo kumaarman ku tiirsanaanta gargaarka taasay bedelsheen iyo bilaabo doonaan in dadka la baro xirfada waxaa jirto hay-adaha u n-ka ah iyo dhammaan deeqbixiyaasha waxay sheegeen inay ku daaleen in dadka soomaaliyeed muddo aada u fara badan ay siinayeen hanti hadda waxaa jiro mashaariic fara badan oo dadka lacag lagu siinaayo dadka raashiin lagu siinaayo dadka wax lagu siinaayo oo waxna natiijo aan lahayn marka hay-adihii waxay soo jeediyeen dowladdana ay ku taageertay humanitarianka laga gudbo oo development loo gudbo marka qorshaha la rajeynayo in sanadaha soo socda loo gudbo waxaa waaye in development loo gudbo oo laga tago humanitariankan iyo gargaarkan oo lacagaha iyo waxaas la bixinaya in laga gudbo dadka taas beddelkeedana la baro xirfado ay ku shaqaysan karaan si ay wax soo saar dadka iyo deegaankaba ay u helaan xirfadaha waxay isugu jiraan qoys walba waxaa laga soo qaadi doonaa dad oo isugu jira rag iyo dumar dumarka waxaa la bari doonaa xirfadaha gacanta oo ay ugu horeeyaan inay harqaan tolaan waxyaabahan dharka kariska ah inay bartaan cilaansaarkii adi xirfado ay ku shaqaysan karaan raggana waxaa la bari doonaa engineeringkii mobile repairingkii annaga wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada koonfur galbeed waxay leedahay xarun tivet center aada u weyn oo muddooyinkii u dambeeyey ay ka aflixeen dad ka badan afar boqol oo qofood wasiirka webos dhinaga kale sheegay in wasaaradda iyo guud ahaan hay-ado ka shaqeeya arrintuunyo qorshe ay hayaan in la xakameeyo haryo barakacyaalka ee kabadadahay baydhabo hadda waxaa jiro istaraatiijig la diyaariyey oo lagu yareynayo xeryooyinkan qaxootiga ah iyadoo aan wada ogsoonnahay in xeryooyinka laska dhisto buushash laga taagto haddana aysan dad joogin markii hay-adihii gargaarka imaadaan uun loo soo shaqo tago marka wixii waxay noqdeen ganacsi marka waxaa meesha ka saaraynaa waa sababta looga guuraayo humanitarian oo lagu guuraayo development in meesha laga saaro dadkii inay hunguri soo raadiyaan qofkii imaanayo in la diiwaan geliyo iskuul la geeyo wax la baro kadib isaga uu shaqaysto marka xeryahaas iyo waxaasna istraatiijig waa laga soo diyaariyay insha allah waana la joojin doonaa sida ugu dhaqsiha badan oo sababta ugu weyn waxaa waaya in deegaanadii dadka beeraleyda ah ay soo guureen oo lasoo wada degay magaaladii la wada imaaday hadda todoba boqol iyo konton kun oo qoys oo baydhabo hareeraheeda ku sugan waad dareemi kartaa in lasoo barakacay oo aada iyo aad dadkii ay usoo wada guureen marka waxaa dayacmay beerihii noloshii reermiigii oo saxdayaad soomaalida oo dad reer dhaqan ah reermii ah waa beeraley waa xoololey xoolihii way kasoo tageen beerihii way kasoo tageen way dayacmeen magaalada laiskugu imaaday magaaladii markii laiskugu imaaday qof walbana hay-adu wax ka sugayaa marka waxaa meesha ka saarantay oo dabar go-ay wax soo saarkii dalka